Waxbarashada deegaanada miyiga ee gobolka Galgaduud ayaa sii xoogaysan walibana arrintaasi sababtay roobabkii gu'ga ahaa oo inta badan safayay liyoqowgii gobolkaasi walibana taasay keentay in dadkii xoolo dhaqatada ahaa iskuulada baadiyaha iyo kooyan siiyo cashare iyo qaadana ardayda fursadan heli inay helaan waxbarashada ayay sheegeen inay yeelato toolka faraxa dhalinyaradan ayaa sheegay inay markii hore iyo ku mashquulo jireenba raashin weydiiyo xoolo hadda maadaama ay heleen roobab fayla yashaanti inay ku maaramaan wal weydiiyo xoolo
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Mustafa Xasan Ali yiraahdaa een waxaan joogaa ku dhashay deegaanka waxaan joogaa deegaanka Xanley waxaan dhigtaa iskoolkaas ku yaala deegaankaas een Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaan mahad celinaynaa oo barashadan suurta galiyay si wanaagsan ayaan hadda waxbarashada noogu socotaa markaan oo laakiin hoogaa een barashadu way naga kala goy jirtay maadaama aan nahay dad xoolo dhaqato ah oo miyi degan oo arigii iyo waxay naga dhowrayaan magacaygu waa Maadi Cabdullaahi Maxamed waxaan ku noolahay deegaanka Xanley waxaan dhigtaa iskuul ku yaal deegaanka Xanley waxaana ahay fasalka lixaad waxbarashadayda markaan aad ay u wanaagsantay ma ay haystaan hadda waayo sababtoo taa waxaa noo da-ay roob aada u tiro badan ayaa noo da-ay xiliyadan xiliyadii horena waxaa dhici jirtay in aan xoolaha ku mashquulno aan waxbarashadii kasoo dib dhacno oo xiliyadii aan wax kusoo cesho lahayn oo aan casharada iska akhri lahayn aan xoolihii badar siino oo aan kusoo dib dhacno hadeertaan go fiican ayaa noo da-ay Macallin Xasan Xareed oo ku mid ah macallimiinta oo ku dhigaan deegaanada miyiga ah iyo ta ku mid ah waalidiinta awlaadiyo walbarashada helay ayaa ku hadlaayeen sidii dareerta walbarashada bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa xasan yaasiin cabdulaahi ahna macallin dhiga deegaanka xaniley iskuulka ku yaala alxamdulilah allah ayaa mahad uga shukrinayna ga mahad celinaynaa na siiyey madarka khayrka qaba maasha allah deegaanka xaniley waa deegaan cusub oo hadda dhow soo koraya oo deegaano badan ka dambeeyey oo hadda cusub deegaanka xaniley waa deegaan ku yaala waqooyiga uusmareeb una jira afar iyo toban kilomitir deegaanka xanaley ee ardada dhigata iskuulka dhigata waayihii hore ee caqabado badanaa jira oo ah xagga mataqaana ay yihiin deegaanka maaha deegaan magaala maahan waa deegaan baadiya oo baadiye laga asaasay deegaankan sidaas liajligeed marka dadkii waxaa waa dad xoolodhaqatana xoolodhaqataa haddana waqtigana waqti jiidala la iska gela ardaygiina wuxuu ku imaanaa asagoo marna xoolihii kaxeeyey xoolihii kaxeeyey waxbarashadii gaabis weyn ayaa ku jira hadda laakiin alxamdulilaahi madar qirqib ayaa u da-ay oo roob ay heleen oo ardadii way fiican yihiin oo waxay ku imaanayaan hadda waxay waxbarashada dhigtaan gelinka dambe iyo gelinka hore waqti kasta macaa habeenka waa ku darsadeen sababtoo arigna shubi maayaan xoolana shubi maayaan waxbarashadii markaa ku muqsuuleen magacayga waxaa la yidhaha faadma barre rooble anaa ku hadlaya afka hooyooyinka deegaanka xananley alxamdulilah roob ayaa noo daaya walal waxaan joognay xilli jiidaal xun oo xoolo iska la-aanayaan oo maaragtay ilmihii aan leenahay war ha tegin aad ariga roorideeda war ha tegin aad ariga badarila siideeda ilmihii annagaa caqabad ku ahayn oo xoogaa waxbarashada qaara gaabis ka galay dadka qaarna inta meeshii la yaabeenayba naga guureen ase meelo roob kale ka daa u guureen marka alxamdulilah kuwaasna inay soo laabtaan aan rajeynaa